arka ku quusta shacabku waa tashtay waa midoobay wadajirkooda iyo midnimadoodana wuxuu u istaagay inuu caasimadan sidii loo horumarin lahaa amnigeeda nadaafadeeda iyo horumarkeedana ciddii u istaagi lahayd waa dadkii shacabka oo soo istaagay intaas mayla qabtaan maasha alla waxaa kaloo laigu warbixiyey in degmada kaaraan iyo waaxyaheeda iyo dhammaanba guri guri a uga warqabtaan barnaamijkii darisaynta madaxweynaha ku dhawaaqayna dhaqangelintiisa ah hormuud ka tihiin warkaas sax maya waxaa maamul gobolka banaadir ahaan naga go'an annagoo fulinayna awaamiirtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee ahaa in dowladdu ay dowladdii shacabka tahay maamulkii gobolka maamulkii shacabka yahay in shacabka loo dhowaado loo yimaado la dhex galana ay qayb ka tahay barnaamijyada aan fulinayno iyo annagoo si lilaahi ay nooga go'an tahay in shacabkan wax loo qabto qof qof keligiis wax ma qaban karo sababta aan loogu baahday waddaniyiinta sababta loogu baahday dadka diyaarka u ah waddankooda inay u huraan naftooda iyo maalkooda dadka diyaarka u ah inay maamulka gobolka iyo dowladdii federaalka la shaqeeyaan garbo u noqdaanna waa shacabka soomaaliyeed shacabkii intiina iska xilqaantay u istaaganna waxaan rabnaa shacabweynaha soomaaliyeed iyo caalamkaba inay ogaadaan sida aad ugu diyaar garoobaysaan in dalkan horumarkiisa aad ka qayb qaadanaysaan